magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle waxaa ka socda qaadashada kaarka diiwaangelinta doorashooyinka oo dhowaan madaxweynaha hirshabeelle uu ka daahfuray magaalada jowhar waxaana ilaa shan xarumood oo magaalada ah ka socda qaadashada kaarka dhalinyarada ku nool jowhar ayaa kaalin weyn ku leh in dadka lagu wacyigeliyo qaadashada kaarka diiwaangelinta doorashooyinka iyagoo dadka u sheegaya doorkooda ku aadan qaadashada kaarka dhalinyaradan oo la hadlay radio snai ayaa ugu baaqay inay dadka ay ka faa'iidaystaan fursaddan iskana diiwaangeliyaan goobaha u dhow dowrkay dhallinyarada ay ku leeyihiin doorashada amba isdiiwaangelinta qaadashada kaarka doorashada lagu gelayo runtii waa door aad iyo aad u wanaagsan dhallinyarada waxaa moodaa inay la wacyigeliye amba ay wayiga wacyigelisan yihiin ay ku baraarugsan yihiin muhiimadda ay leedahay in la doorto qofkii markaasi ka shaqayn lahaa masiirka bulshada soomaaliyeed marka runtii waxaa waay boqolkiiba boqol aaday dhallinyarada u baraarugsan yihiin waxaana moodaabo in dadka waayeelada ay ka socod badan yihiin mar walba ayna soo booqanayaan ay isdiiwaangelinayaan runtii waxay iskula socdaan toban toban labaatan labaatan soddon soddon ay iskula socdaan waxayna fahamsan yihiin muhiimadda ay leedahay isdiiwaangelinta taas oo qofka codkiisa oo markaasi ku cilbaxayo waxaan ognahay muddo badan oo in dalkan iska dhicin doorasho qofio cod ah taasoo muhiim u ah bulshada soomaaliyeed dhanka horumarka iyo dhanka cadaaladda iyo dhanka sidoo kale in markaasi qof walba u hogaamsamo sharciga marka qofka aada dooratana markaasi adiga ayaa ka mas-uula maalin wuxuu ku soo laabanaya cod ayuu kusoo weydiisanaya marka qofkii hagaajiyo dalka amba deegaankaaga hagaajiyo oo u garatid markaasi inuu mudan yahay ayaa waxaad siinaysaa codkaaga adigoo ku dabaqaya siyaasiyiinta amba dadka musharaxiinta ee doonaya jagooyinka kala duwan ee soomaaliya halkaasi kuraas badan ay yaaleen marka qof walba wuxuu ku dadaala marka waxay tahay in uu si wanaagsan intuu xilka uu joogo u maamulo marka dhallinyaradana waa xaldhaha soomaaliya boqolkiiba toddobaatan shan waa dhallinyaro marka waxaad dareemi kartaa cudadda ay ku leeyihiin gudaha bulshada soomaaliyeed marka aaday wanaagsan tahay shaqadan si wanaagsan ay u socotaa dhallinyaradana waa arkaysiin dadka aan diiwaangelinayno boqolkiiba boqol haddaa fiirisid waxay u badan yihiin dhallinyaro iyo dadka soo xigo meeldhexaadka adiga kontonka ka hooseeyo marka runtii shaqada si wanaagsan ay u socontaa dhallinyarana waa baraarugsan yihiin markaana waxaa la joogaa doorkii dhallinyarada maadaama laga baxayo tindhadii iyo odadhaqmeed laga baxayo ee tahay codkaaga dhiibo codkaaga kuu shaqeeyo codkaaga ku cilbax marka runtii waa door wanaagsan anigna waxaan u baaqaya dhallinyarada soomaaliyeed fursad ay heleen fursadda ma jiri jirin fursad ay heleen marka fursadda ay helaan ka faa'iidaystaan mar walba fursadda ma taagno marka mar walbana waxaa shaqaynayo waxay u badan yihiin waa dhalinyaro waxaan dareemaynaa inay bulshada soo fahmayso yacni isdiiwaangelinta muhiimadda ay leedahay marka inuu dhanka bulshada ahaan degmada jowar horto aada isku badisaa wacyigelin badana haysan yacni aan dadkan siinaa qof walba noo imaado kaar siino wacyigelin aan sii siinaa inuu dad kale sii wacgeliyo faa'iida faa'iidada ay leedahay yacni walaahi waxaan kula talinayaa inay noo imaadaan ay isdiiwaangeliyaan xarumaha juwar xaruma shan xarun waaye xarun walbo ee bulshada ka agdhow inay tagaan isdiiwaangeliyaan dalka sida ognahay qofi codoo aaday marka qofi cod markaa dalka u aadan bulsho kasta waxaa muhiim u ah inay kaar cod ay qaataan si yacni codkooda u dhiibtaan tallaabadan ayaa muujinaysa dadaalka lagu xoojinayo ka qaybgalka dadweynaha ee doorashooyinka taasoo ah mid muhiim u ah mustaqbalka siyaasadeed ee hirshabeelle iyo guud ahaan dalka